boqoraddii koowaad cutubka tobanaad haddaba reer falastiin waxay la dirireen reer binu israa'iil oo raggii reer binu israa'iilna way ka carareen reer falastiin oo buur gilbooca ayay ku daateen iyagoo la laayey oo reer falastiin aad bay u eryadeen saa'uul iyo wiilashiisii markaasaa reer falastiin waxay dileen yoonataan iyo abinaadaab iyo malkishuuca oo ahaa saa'uul wiilashiisii oo dagaalkiina aad buu ugu sii kululaaday saa'uul oo waxaa isagii gaadhay qaansoolaydii oo isna qaansooleydii aawadeed ayuu dhib badan ula kulmay markaasaa saa'uul wuxuu kii hubka u sida ku yidhi war seeftaada la soo bax oo iga murbixi waaba intaasoo buurya qabyadaannu yimaadaan oo ay caayaane laakiinse kii hubka u siday wuu diiday waayo aad buu u cabsaday sidaas daraaddeed saa'uul wuxuu qaatay seeftiisii markaasuu ku dul dhacay oo kii hubka u sidayna markuu arkay in saa'uul dhintay isna wuxuu ku dul dhacay seeftiisii wuuna dhintay sidaas daraaddeed waxaa wada dhintay saa'uul iyo saddexdiisii wiil oo reerkiisii oo dhammu way wada dhinteen oo raggii reer binu israa'iil oo dooxada joogay oo dhammu markay arkeen inay iyagu carareen oo saa'uul iyo wiilashiisii ay dhinteen ayay magaalooyinkoodii ka tageen oo carareen markaasaa reer falastiin yimaadeen oo iska degeen oo maalintii dambe markay reer falastiin u yimaadeen inay dharka ka furtaan kuwii la dilay waxay heleen saa'uul iyo wiilashii oo buur gilbooca ku dhintay markaasay furteen oo waxay qaateen madaxiisii iyo hubkiisii oo waxay u cid direen dalkii reer falastiin oo ku wareegsanaa inay u wargeeyaan sanamyadooda iyo dadkiiba oo hubkiisiina gurigii ilaahyadooda ayay dhigeen oo madaxiisiina waxay ku dhejiyeen gurigii daagoon oo dadkii yaabeesh gelicaad oo dhammu markay maqleen waxyaalihii ay reer falastiin saa'uul ku sameeyeen oo dhan waxaa kacay raggii xoogga lahaa oo dhan oo waxay soo qaadeen saa'uul meydkiisii iyo meydadkii wiilashiisa kolkaasay keeneen yaabeesh oo lafahoodii waxay ku aaseen geedkii yaabeesh ku yiil hoostiisa toddoba maalmoodna way soomeen haddaba saa'uul wuxuu u dhintay xadgudubkiisii uu isagu rabbiga ku xadgudbay maxaa yeelay isagu ereygii rabbiga ma uu dhowrin oo weliba isagu wuxuu talo weyddiistay mid ruuxaan lahayd si uu iyada wax u weyddiisto oo rabbiga wax ma uu weyddiisan oo sidaas aawadeed ayaa rabbigu isaga u dilay oo boqortooyadiina wuxuu u wareejiyey daa'uud oo ahaa ina yeesaay